ganacsatada ka soo jeeda deegaanka buurdheer uu hoorkacaya ganacsada cumar shiine ayaa waxa ay magaalada buurdheer ka daafureen madaraso lagu xifdinayo qur-aanka kariimka iyo sidoo kale culumta islaamka madarasadaasi oo lagu magacaabo imaamu shaafici ayaa waxaa xaflad loogu qabtay tira arday oo kor u dhaafaysa soddon kuwaasoo qur-aanka kariimka lagu imtixaamayey xafladda ardayda abaalmarinada kala duwan lagu guddoonsiinayey ayaa waxaa ka soo qayb galeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer qaar ka mid ah wakiilada laga soo kala doortay deegaanada ismaamulka jeer waxgarad culamaauddiin ardayda madarasadaasi wax ka bartaan ugu horrayn waxaa lagu daafuray aayadaha qur-aanka kariimka
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون ganacsatadii sababta u ahaa inay hirgasho madarasadani iyo sidoo kale waalidiinta magaalada buurdheer ayaa soo dhoweeyey juhdiga ay macalimiinta ku bixinayaan ardayda madarasadan dhowr sanay furan tahay alxamdulilah wakhti badan ay soo martay haddana imtixaan baan ugu imaan inaan ka qaadno shalay oo imtixaankeena noo dhacay maasha allah sidii hore wax badan bay iska bedeleen ilmo badan baa qur-aanka ku xafiday xagga tajwiidka xagga qiraa'ada aad iyo aad bay macalimiinta u dadaaleen way mahadsan yihiin jazaahum allahu khayran wixii dadoo noo imaaday oo marti oo noo imaatay iyo wixii culamo kaleoo meelaha nooga imaaday iyo madarasooyinka kale dhammaantood ayagana way mahadsan yihiin insha allahu dadaal badan inaan samaynaan rabnaa haddii ilaahay idmo madaaristan iyo masaajidaha ka dhow oo dhan woodhka inaan isku xirno tartan aan dhexdeena ka samayno kadibna aan u gudubno wajeer barnaamijkaasaan tiigsanayna haddii ilaahay idmo aad baan ugu farxsannahay inaan maanta meeshaas kugu imaanno oo lagu haayo diinta ilaahay dartiis ah oo ardaydii wax lagu baray la fiirinaayo culammadii shaqadaan qabatayna khayr allah siiyo annagana waan aad baan idin garab taagannahay taxfiidada in la keeno carruurta waan aragnay natiijadana waa la arkay maanta waa la arkay natiijooyinka iskuulladana waa lagu dadaalay xagga diintana waa lagu dadaalay laakiin marka dadaalka diineedna lagu dadaala xagga iskuullada lagu dadaala laba dadaal la dadaala canuga asaga ee marka wuxuu noqonaya qof waxtar u leh maaragta bulshadaanu waxtar u yeelanaya caalamka idiluu waxtar u yeelanaya madaxdii halkaasi ka hadashay oo uu ka mid yahay m c eega deegaanka buurdheer iyadoo waalidiinta kale ee buurdheerna ay ugu baaqeen inay carruurtooda keensadaan goobaha lagu xifdinayo qur-aanka kariimka oo ay madarasadani ka mid tahay maarta inaan hal sheego reer buurdheer aad baan u faraxsanahay in maanta meeshaan halkan ay qur-aan tartan aan iskugu imaanno reerkan meesha aad degan oo u badan hadda beesha gari koombe xoogahoo taxfiidka waa ku huseynay laakiin maanta alxamdulilaah uma alxamdulilah inay maaragtay ganacsatadii ay ay ku guulaystaan anigana waxaan u ballanqaadaya inaan garab u yahay dowladda midda aad ka codsateenna insha allah ninka gavanagot waa nin maaragtay arrinta diinta aad u taageero ballanna ku qaaday inuu arrinta diinta kii kala sameeyo annagana sharciyaan marinay annagu unu hogaaminaya sbiikarka howska sharciya hadda midna waa marinay midna waxna way soo socdaan insha allah oo maaragtay inaan diinta arbajahan waan joognay meelo badanaan aadnay waa laga sheegtay maaragtay diinta maaragtay inay qayb laga geystaa la rabaa la dhahay marka sharci biilaan keenahaynaa inaan aqalka marina sifa dowladda ay maaragtay xor u noqoto inay dhisi karta madarasooyinkii meelaha insha allah taasna waan iiga gudoomaya arrintii social holkana insha allah waa programka waa lagu daraya insha allah xoogaasna waan saaraynaa maanta maalin aad u farxad badan oo maaragtay wixii cilmigii aakhira iyo adduunbana anfici lahaa inaad ilmihiinna barteenood maanta guul ku taagan tihiin waxaan kaloon boorinaynaa waalidiinta kale ee ilmaha aanan madarsada keensanin inay madarsada keensadaan ilmaha inta badan kuwa dugsiga hataa markii la geeyo kuwa diintaba iyo dugsiga isla bartaana inta badan waalidiinta anfacaan marka waxaan leenahay waalidiinta anfaraynaa in ay maaragtay keenaan ilmaha madaariista waalidka waxaan u sheegayaa wax kasta oos meeshaan gelisaan oo awood iyo lacag iyo xooggiina oos gelisaan aakhare iyo adduunba waa ku libaanteen maxaa jira boqol walxood oo kala oo diini aan ahayn aan suubinaa ugu dambayntiina afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer mister cabdille maxamed ayaa ku tilmaamay wax lagu farxo juhdiga xagga diiniga ee ka socda deegaanka buurdheer isagoo dhanka kalena sheegay inay garab siinayaan guud ahaan madaariista ku taalla ismaamulka wajeer madarsad ay ardadeeda nadaamsan yihiin oo yuniform qabaan waxaan u malayna waa kow dad businessmen ama taajiriin oo maaragtay ka laxabanaa oo ka geysaday maamulka sidii ay huri qaban lahaayeen ayagana waa shay cijaacib lah dadaalkan hadda meeshaan laga muuji diinteenni baas xoojina ee diinta islaamkana ee dee qof khaasatan ama gaar ahaan xil loo saaray ma laha kulligan bixil meel allaay meeshiin joogna xil baa naga fulo midda saddexaad ardada diinta islaamka la baraa middan maadibtimahna waxaan u malaynaa waa u fududaynaysaa sharcigan isu keenahaya diinta islaamka iyo maadiga sidii aan ku garab qaban lahaynay arrimahan madrasadda insha allahu tacaala ee taas waan waan ku dadaalayna insha allahu tacaala Ee, midda labaad waxaan u malaynaa dadkii m c s ka hadda baarlamaan ku jiro waa dad isla shaqaynahaya oo walaalo ah marka waxaan meeshaan ka caddaynaynaa ee, bulsho kasta ward kasta subcounty kasta wixii anaga nagala soo cawd oo maaragtay aan ka geysan karna iyadana waxaan u nahanay diyaar insha allahu tacaala cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer